Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose Hirshabelle Mudane Cabdi Daahir Korore ayaa si rasmi ah u daahfuray hanaanka doorashada Golaha Deegaanka degmada Mahaday. Daahfurka hanaanka doorashada Golaha Deegaanka ayaa waxaa ka qayb galay agaasimaha guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose Mudane Nuur Xasan Muuse wasiir dowlaha wasaaradda dastuurka hirshabelle xildhibaan saadax mukhtaar cabdulle wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka muxudiin calasow gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe maxamuud maxamed nuur gudoomiyaha degmada mahatay saalex axmed wiish odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada culumidiinka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada mahaday agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose mudane nuur xasan muuse ayaa ka waramaya muhiimadda golaha deegaanka u leeyahay bulshada
horumarinta deegaanka golaha deegaanka aad soo doora aad soo doorataan waxaan muxuu ahay ka shaqayn doonaan horumarinta degmadan iyadoo diiradda la saarayo mashaariic oo sustainable ah oo waara kuwa waara golo deegaan wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa kor u qaadista nolosha bulshada iyo horumarinta deegaanka degmada mahaday oo iyaga ay go'aanka qaataan oo iyaga ay isdoortaan iyaga cidda hogaaminayso ay ku aaminayaan masiirkooda ay iyaga go'aan ka qaataan wasiir dowlaha wasaaradda dastuurka hirshabelle xildhibaan saadax mukhtaar cabdulle wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka muxudiin calasow iyo qaar ka mid ah bulshada ka soo qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey daafurka hanaanka doorashada golaha deegaanka degmadan mas-uuliyaddeeda qaadi karo ayaad hadduu ilaah yidhaahdo aada u dooranaysaan guud ahaan waxaan isku hambalyaynayna hadduu ilaah yidhaahdo waxaana runtii ku ammaanaynaa wasaaradda arrimaha gudaha dadaalka ay ka wado dhankaas ee deegaamaynta iyo baahi loo qabo in la dhiso golaha deegaanka degmada mahaday in la dhiso runtii anagana sharafay noo tahay inaan qayb ka ahay aan ka nahay anigoo ku hadlaayo magaca xildhibaanada dowladda hirshabelle ku matalo degmadan waa horumar iyo farxad ay ku tillaabsatay degmada mahadaay maadaama maanta loo taagan yahay daanfurkii golaha deegaanka ee degmada mahadaay waa if noo baxay waa fursad haddii la soo doortana waa taagiri doonaa insha allah waa garab istaagaynaa wasiirka gaar ahaan waxaa uu ballan qaadaynaa haddii aan nahay dhallinyarada inaan kala shaqayn doono arrimahan naqon doontana degmada mahaday degmadii yacnii ugu sahlaneeday wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose hirshabelle mudane cabdi daahir kuure karore oo si rasmiya u daafuray hanaanka doorashada golaha deegaanka degmada mahatay ayaa bulshada degmada ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha golaha deegaanka
in golo deegaan aan u diyaar garowno maanta saacaddan hadda aan taaganahayna waxaan furaynaa golihii deegaanka qofka ugu dambeeya hadalka waa aniga golihii deegaanka mahadaya noo furan soo dhoweeya artaas waxaan rabaa inaad soo dhoweysiin golihii deegaanka labaatan iyo koob xubnood oo ka mid a golaha deegaanka degmada mahatay ayaa la rajeynayaa in lagu doorto golaha deegaanka ee degmadaasi